qofbawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofbawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
qof bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiy tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha waa barnaamij dabcan dhageystayaasha amaba dadka martida ku ah barnaamijkan ay ka warbixiyaan waayahooda nololeed xasuustooda caruureed iyo waxyaabihii ay soo mareen inta ay nolosha waaya joogga ay u ahayeen barnaamijka toddobaad walba qof ayaan ku marti qaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan maxamuud maxamed iriiso gudoomiye cabdiraxmaan soo dhawow kana soo dhawow barnaamijka waayaha nolosha adigoo ka warbixinaya waayahada nololeed xusuustaada caruurnimo inta aad ka xasuusato ciyaarihii aad jecleed iyo heerkaada waxbarasho waa mahadsantay nuur shiine adigii bahda raadiyo isnaay waan kaga mahadcelinaa wareysigan aan ku dhowahay magaca cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan maxamuud maxamed kuna magac dheer cabdiraxmaan yariisow marka waxaan ka tirsanahay dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada joora caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ee ku nool taariikhdeyda haddii aan wax kaaga bilaabo anigu waxaan ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ummadda soomaaliyeed kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ayaan dhashay isbitaal ku yaalo degmada kaaraan ayaan ku dhashay islaanta hooyada iga umulisana waxay ahayd islaan cadaana marka intaa kadib anigoo yar ayaa waxaa laga soo waday magaalada muqdisho caasimadda dalka xooga yar maadaama ay magaalada muqdisho ka baxday gacantii maamulkii dowladdii maxamed siyaad bare jalaal maxamed siyaad bare marka wixii ka dambeeyena waxay naqahaayeen uu wax meelba maamula qabsaday iyo hogaami kooxeed meel qabsaday ay ahaayeen marka waxaan la facahay hogaami kooxeedaashii magaalada muqdisho qeybo ka mid ah mid walba xaafadda uu ka soo jeeda heestay markaasi dhallinyaradii ku dhalatay dagaalo iyo wax colaado iyo muqdisho ka dhacay kadib hooyo iyo waalidkaba waxay go-aansadeen in iska soo baxno halkaasi aan lagu noolaan karin nolol aysan ka jirin waxaana soo aadnay degmada biicadde oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oon ku noolaay yaranteydii dugsiga qur-aanka ayaan ka bilaabay anigoo sagaal jir camala laga soo waday oo weliba qur-aankii iyo cadcadyaho yacni horjeedkii aan socdo waxaa soo guurnay haddana maadaama hooyaday ebelba ahayd ahlu caasima ama dadka caasimadda marka dadka caasimadda ku dhasha amba ku noolay kusoo koray waalidiinta waxay u barteen adeegyadii lahayd caasimadda markaa kuma noola karan ee meelmiya ama meel adeeg badan oolin sababtaas ayaan u kaliftay inaan dib usoo laabano yani kusoo laabano caasimadda jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe magaalada madaxda hirshabeelle dugsiga qur-aanka waxaan dib uga bilaabay markii aan usoo guurnay jowhar dugsiga ku yaalo xaafadda hantawadaag markaasi xaafadda koowaad marka dugsigaasina waxaa loo magacaabi jiray macalinka markaasi macalinka noo ahay macalin xamediye ama macalin rabeeye caan ku yahay dugsiga qur-aanka halkaas ayaan ku dhameeyey waxaan besiga ama waxbarashada asaasigaan ka bilaabay dugsiga sheekh xasan barsane anigoo markaasi ka qalin jebshay dugsiga dhexe kadibna waxaan u weecday dhankaasi iyo magaalada muqdisho caasimadda dalka waxbarashadii secondariga ama dugsiga sare halkaasi ayana waxaa u qalin jebshay laba kun afariyo tobankii iyo laba kun iyo shantii shan iyo tobankii aan dhehe intaa kadib haddana waxaan dib u bilaabay heerka jaamacadda aniga oo ku bilaabay ku biiray jaamacada markaasi oo fara ku tirisa magaalada muqdisho ee ku yiilay jaamacadda lagu magacaabo joobkey halkaas waxaana ka diyaariyey sanadka markuu ahay laba kun todobaiyo tobankii ayaan dib ugu bilaabay halkaas anigoo hal sano aan qaatay oo yacni capacitya ama qofka inuu isusoo dhiso luuqadaha si loo yaqaan ingiliishka waxyaabahaasi maadaama waana sanadka asaasiga qofku isusoo dhiso laba kun todobiyo tobankiina halkaas ayaan ka bilaabay jaamacadda jobkeyn facultiga public administration ama sida loo yaqaano maamulkii iyo maareynta jaamacadda ayaana ka qaatay baajkeyga kadibna waxaan bilaabay howlooyinka markaasi qofka markuu qalin jibshay xeeta keliya markuu banaanku soo baxaba inay shaqooyin iyo waxyaabahaas lamida uu bilaabo marka goobo badan ayaan kasoo shaqeeyey meelo badan ayaan ka shaqeeyey kadib magaalada jowhar ayaan kusoo laabtay waxaana kamid ahay dhalinyaradii markii qalin jibisay kusoo noqotay gurigeeda ama magaalada jowhar kusoo laabtay waxaan kamid ahay tiim loo tababaray inay qeyb ay ka naqdaan wacyigelinta amba waxaa la yidhaahdo nabadeynta dhalinyarada iyo sidoo kale guud ahaan bulshada ku dhaqan ee gobolka shabeellaha dhexe taasi oo muddo laba sana aan qeyb ka ahay aan wadaayey sustainy dialogue socday iyo waxyaabo barnaamijyo socda noocaas socday hay-ada ay wadaan kadib haddana waxaas dhahay bal maadaama howshaasi soo ilaatay haddana bal ama haddana dhankaasi iyo ka warjirisa warbaahinta oo maalmihii dambe aan ku guda jiray waxaan tababar ka qeyb qaatay amba ka galay radio jowhar agaasimegan oo ahay agaasime maxamed abukar caseer runtii in muddana waan kusoo guda jiray kadibna haddana waxaan ku biiray waxay tahay wasaaradda beeraha dowladda hirshabeelle kaasoo aan hadda aan ka ahay xubin marka waxyaabo badan waxaa jira aan soo khulaasiyey ama aan soo gaabiyey marka historigii ama taariikhda aan leeyahay runtii waxaa waaye intaasi
cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waxbarashada markii aan kasoo tagno iyo taariikhdaada halkaad ku dhalatay ku barbaartay dib u xasuuso mar kale caruurnimadaada caruurta markay yaryihiin waxay ciyaaraan ciyaaro oo ay jecel yihiin bal ciyaarihi ciyaari jirtay maxaad noogu sheegi kartaa
waa jirtaa runtii ciyaarahan jeclaa jiray marka waxaa la yidhaha taxambooga ama nacashka ay dadkay dhahaan waxyaabahaas waa jeclay sidoo kale waxaan kaloo jeclaa in lacag markiiba gacantida ay soo gasho in aan ku kiraysto baaskiil aan markaasi caruurnimadeyda aad waxaan u jeclaa baaskiilka inaan kaxeeyo marka waxaan aada u isticmaal jiray waxay tahay baaskiilka iyo waxaa la yidhahdo oolka in dad badan ayaana aqoona laga yaaba waa isticmaali jiray sidoo kale maalinta khamiista jimcaha markii uu dugsiga fasax yahay waxaan ku ciyaari jirnaa beeraha bariiska qaybtaas badda cas oo loo yaqaanaa beeraha bariiska waxaa la yidhaahdo markaasi ciyaar xaafad ciyaar xaafad meelahaasaan ku baashaali jirnay keliyada waa iskaan dabaashaali jirnay iskaga baashaali jirnay sidoo kale xiintooydan aadi jirnay webigaan iskaga qubaysan jirnay marka halkaas ayaan ku baashaali jirnay badan laakiin waxaan jeclaa inaan baaskiilka kaxeeyo iyo sidoo kale inaan hal dhalinyarada halkaas iskaga dhex jiro iyo ama marka qaarkood dhalinyarada markaas ay aad u jeclaayeen waxay ahayd dabaasha xiintooyda marka halkaas sidaasaan aan halkaas dhallinyaradayda iyo waxyaabihi aan jeclaay iyo sidaasay ahayd sidoo kale waxaan aad u jeclaay markii wax akhrinta amba wax akhriska aadaan u jeclaay badanaa dugsiga markaan dhiganahay hatee waxaa waaye macalinkii soo tumi jirin waxbaa iska akhrin jiray akhriska yacni ushaan ka cabsan jiray iskuulka markaa imaadana sidoo kale waxaan ku dadaali jiray inaan markis fiican ama buundooyin fiican aan la imaado waxbarashada markaas aan si fiican xooga u saaro aan ku dadaalo macalimiinta iskuulkana weligan iskuma dhicin macalinka dugsigana intuu gacan qaadana waa iska yareed nin oo faataala oo dagaal badan oo ilmaha mar walba isku dhacaan laga soo dacuudana ma ahayn waa afgaabnay inta badan waa is aroori jiray waxaan isku dadaali jiray inaan isxakameeyo oo khalaadkayga inta badan arooriyaan aan yareeyo marka goobahaasaan badanaa iskaga ciyaari jirnay berihi beriska iyo xintida iyo ciyaalkan ima marka qaarkood ay saas u faraka ciyaaraan ay iskaga baashaalaan weliba inta badan laakiin waxaan jeclahay wadida baaskiilka inaan kunka iyo labada kun aan hela iskaga baashaalo
cabdiraxmaan qof walba waxbuu xiiseeyaa oo aada u jecel yahay cabdiraxmaan maxaa xiiseysaa adiga
runtii waa su-aal aada u muhiimsan runtii aniga waxaa iga dhex guuxiisa waxay tahay aan aada u jeclahay inaan inaan noqdo qof markaasi mas-uul ah oo leader camal ama hogaamiye ah waxyaabaasaan iska jeclahay hobbigiina saas waaye mar walbana waa waan iska rajeeyaa laakiin waa waxay ku xiran tahay kolley bulshada siday waaqiceeda oo u kaco oo qontooda kor u qaado markaasi wadanku nabad u noqdo ay dadku kala dambeynayaan sharciga uu shaqeynayo walaaltinimada ay shaqeynayso oo shaqeynayo maxaa lahaa isdhexgalkii bulshada ay shaqeynayso dadka ay horumar ay hiigsanayaan iska daayana markaas amba ay joojiyaan colaadaha iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabahan markaasi micno keenaynin oo dadka ka reebayo ama dadkaas saagooda markaasi ka reebayo marka runtii ani waxaan jeclahay inaan bulshada markaasi u shaqeeyo u adeego u khidmeeyo ayaan jeclahay laakiin markii wadanku nabad yahay ayaan aan runtii aad aad u jeclahay inta badan waxaan aan qaranaya maahan ani waa jeclahay waxaan la yidhahdo madax madaxda iyo alabahaas haddii la sheego la daaro la sheego bis waa ani waa waas iloowaaba
waayahay
sportsi waa jeclaa daawashada markaasi siyaasiyiinta caalamka kuwan soomaaliya keliya maahan haddii ay ahaato carab iyo haddii ahaato wadamanka kale yurub oo kale iyo iyo soomaalida qaarkood waan jeclahay marka wax soo bandhigayaan amba siyaasadooda iyo fikradooda iyo waxyaabahaas soo bandhigayaan aad iyo aad aan jeclahay sidoo kale waxaan jeclahay isboortsiga inaan daawado si fiican markaasi aan wax uga dhuuxo waa jecla laakiin ma jecli inaan ciyaaro isboortsiga maadaama uu la isdilaayo log jabayso wax jabayaan dhibaato imaanayso oo marka qaarkood xataa adoo iska moogba inta feer lasoo gamo wejiga lagaa dhifan ama il lagaa dhifana taas ma jecla ka carara laakiin daawashadiisa inaa barsibiishankaasi dadka daawanayo inaan naqdo aadan ugu helaa adduunkan saameyn kama dhammaato beenta maahan waxaa igu yaab badan oo aad ila yaab badan oo iyaabis waxay tahay wax la yidhaahdo ciyaal weero oo maalin aan telefishin aan daawanayay wadaad masaajid muwaadin ka ah amba imaam wax ka ah masaajid ka ah inta dhex loo galay ee la yiri wixii ku soo baxo ayaa lagu xakuma wadaadkaas meesha tahay haddana islaan ee timid baash qaabkaas lagu xakumay waa iga yaabisay oo fajac igu noqotay ay noqotay ciyaalweerada marka waxyaabaha ay leeyihiin ay ka mid tahay xooga yar oo dhanka negatifeka sidoo kale wadaad muadina masaajidka soo baxay isla masaajid masaajid kale yacni masaajidka soo baxay haddana la qabtay meel gobol lagu qabtay waxaa la yidhi noohees wuxuu yidhi hees ma aqaano yidhi maya waxaa la bixisaan yidhi hor muadina saasaa ha kaa saartaan yidhi no adila isfurinaysa waxaan isku furina waxay tahay wixii ku soo baxo oo sharciga nimankaas buugga kaa soo baxo ayaa isku furina waxaa la markaa soo baxda waxay tahay noohees heestii marka wuxuu yidhi aninu hees ma aqaanin ma iga diisid maya waxaa ilaa ilaa waa inaa heestaa waaye heesi hore kuwa hadda jira ma aqaanin heesi hore oo kuwii hore fanaaniintii hore fanaaniintii hore aan kugu heeso idin soo qabana xasanada samatara idin soo qabana marka waxyaabaha dhacdooyinka iyo mucjisooyinka waa iska dhacaan marka waa muadin oo lagu yiqiinay waxay keentay in uu heeso oo la yidhahdo hees qaad muadinkii kale amba khadiibkii kalena waxaa soo baxda islaantii idna socota marki la celiyabo in la yidhahdo ha hooliyina saas ahaadan marka waa mucjisooyinka ha haddii diidaan waa la dhibaateyna meesha waxaa taalo midiyaa taalo baangadaa taalo iyo waxyaabo kale sameynayaan marka dhibaatooyin badan ayaa iska jiro waxaan rajeynaynaa insha allah waxaas in laga bixi doono oo micnaha lahayn oo bulshada micna u lahayn oo dhibaatada ku ah heer waxaa la gaara gabdhaha ay suuqa ka soo adeegi waayaan ee bannaanka usoo bixi waayaan teleefanadii la qaadan waayo magaalada jorna kama dhicin laakiin waa kulley soomaalida deegaanadan ugu heerarsan ayay taasi ka dhacday marka waxaana marka wax micno lana ma sameynayso bulshadana wax ma soo kordhinayso dadkana waxay ka harayaan dadkii bulshadii kale asaagooda ahayd hadday noqoto dhanka aqoonta iyo dhanka tacliinta iyo dhanka fikirka maskaxda ama caqliga waayo dad la rabo inay kor u kacaan haddii hoos lagu celsho waxaan micno keenin ama waxaan saameyn keenin lagu mashquuliyo waxay noqonaysaa bulshada in indhaha ka dhacdo ee bulsho dunsan ay noqoto marka waxyaaba iska dhacaan waa jiraan waa jiraan waxyaaba dhacaa kulle horta balwad dadka markay maqlaan waxaa kusoo dhacayso jaadkii loo fadhiisanaya waxyaabahaasa kusoo dhacayso runtii yani balwaddeeda waxay tahay in aan ku mashquulo inta badan akhrinta iyo waxyaabahaas aan ku mashquulo iyo iyo kuushay dhanka bolotikadiina aan ku mashquulo aad iyo ilaa ku musmadiida dhankaasi iyo ciyaaraha inaan daawashada badanaa u badiyo iyo markii sidii aan nafsadeeda ama u horumar lahaa mar walbo aan ka fikir aan ku dadaalo waxaan aada ugu jeclan waxay tahay isku xirka ama dhalinyarada ama bulshada waxyaabahaas waxaa lagama soo galo balwadeedana waxay tahay kulley dhankaasi waxbarashada iyo waxyaabihii dhalinyarada horumarinaya inay ka qayb qaatay ay tahay wax kaloo haddana aan leeyahay amba igu tacalluqo oo kalena ma jiraan guud ahaan intaasayna kusoo afmeerina barnaamijka waayaha nolosha ah ayaad ka dhageysaneyseen idaacadda isnaayo toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ee misja cabdiraxmaan maxamuud maxamed yirisow intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo qof bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
Maya.